arrinkan oo ay soo abaabulin dhalinta ku nool degmada duulu soomaaliya gaar ahaan bahda isboortiska islamarkaana la oga leeyahay sidii dhalinyarada deegaanka ay uga qayb qaadan lahayd shaqaynta ammaanka iyo isdhexgalka bulshada ku nool duulu soomaaliya ayaa waxa uu ka furmay garoonka kubadda cagta ee degmada duulu soomaaliya waxaana lagu wadaa inay kasoo qayb galaan ilaa iyo sideed kooxood oo ka kala imaan doona dhammaan xaafadaha ay ka kooban tahay degmada duulu soomaaliya guddoonka sare ee isboortiska degmada ayaa shabakadagay ayaa shabakada gada times u sheegay in tartankan iyagu soo abaabuleen kadib markii ay dhowaan uu kulamo la qaatay qeybaha kala duwan ee dhalinyarada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur isagoo wasiirku uu kala hadlay bulshada reer doolow iyo dhalintaba sida ay uga qayb qaadan lahayeen si adkeynta ammaanka degmada iyo isdhexgalka bulshada si kastaba dhalinyarada soomaaliyeed ayaa loo arkaa waktigan inay yihiin awood markaasi qarsoon oo haatanba kasoo dhex muuqanaysa bulshada qeybaheeda kala duwan shariif axmed taajir shabakada gada times degmada doolow soomaaliya